نحن الطموح وقد أتينا بموسم بالخير جاء حب وإخلاص مضينا بهمة تعلو السماء آه نمضي بعزم لا نبالي نمحو المصاعب in la isgarab qabto oo la isku kaalmeeyo waa tiir aasaasi u ah dhisidda mujtamac awood badan oo horumarsan maxaa yeelay wuxuu xoojinayaa xidhiirka bulshada waxa uuna ka qayb qaadanayaa in la gaaro horumar dhan weliba ah haddaba maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay tacaawunka halkey ayeyse tahay in la isku garabsado mise jiraan waxyaabo ka horgudboon inuu bulshada ku dhex faafo muxuuse islaamku la gaaryahay marka laga hadlayo majaalkan dhammaan su-aalahaas waxaad kaga bagan doontaan warbixinteena insha allah isgarabsigu waa mid ka mid ah waxyaabaha lafdhabarta u ah mujtamaca weliba oo guulaysta bani aadamkana awood uma lahan inuu keligiis guulaysto iyadoo howlaha laga doonaya uusan axad kale u kaashan sidaas ayuu ku noqday cunsur aasaasi ah oo lagama maarmaan u ah isku dheelatirnaanta kowniga ah basharka oo keliyana kuma koobna e waxa ay wadashaqayntu ka dhexaysaa sanku neeflaha oo idil wadashaqayntu kuma koobna oo keliya camal jamaaci ah oo ay afraaddu qabanayaan si hal hadaf loo xaqiijiyo balse ahmiyadiisu waa ay ka gud ballaaran tahay intaas uu waxa uuba ka mid yahay tiirarka xoojiya mujtamacaadka ay taariikhdoodu waartay waxa uu sahlayaa dhisidda xiriir adag oo u dhexeeya afraadda isagoo xoojinaya isfahanka iyo ixtiraamka dhexdooda ah taas oo suuragelinaysa inay si wadajir ah u qabsadaan maslaxada guud iyadoo ku imaanaysa wadashaqayntooda waxayna meesha ka saaraysaa walwalka laga qabo hawsha kuna soo dhammaanaysa si wax ku owl ah oo ay nabadgelyo ku dheehan tahay waa maxay sababta la isku kaalmaysanayo ahmiyadda ay leedahay isku kaalmaynta marka la joogo xaaladda bulsho waxa ay xaqiijinaysaa ahdaaf dhowr ah oo ay si wadajir ah u gaarayaan afraadda iyo dhammaan bulshada waxaana ka mid ah in si wax ku ool ah loo xaqiijiyo ahdaafta la isla wadaagayo kolka ay shakhsiyaadku si wadajir ah u shaqeeyaan islamarkaana ay isdhaafsadaan khibradaha iyo garashooyinka uu midba kan kala dheeryahay waxaana ay keenaysaa siyaado xagga miradhalka hawsha ah iyadoo sidoo kale u saamaxaysa inay ka gudbaan in hal qof fakarkiisa lagu xadidnaado hawshana noqoto mid kala duwanaansho hal abuur iyo khibrado kala duwan leh waxa uu kaloo xoojinayaa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha marka ay iskaashadaan shakhsiyaadka iyo mu-asasaadka waxa ay u suuragelinaysaa inay horumar la taaban karo ka sameeyaan dhammaan majaalaadka kala duwan sida horumarinta kaabayaasha xoojinta adeegyada bulshada iyo hagaajinta tayada nolosha dadka oo dhan taas oo ka qayb qaadanaysa dhisidda bulsho cadaalad ah oo isku dheelitiran markii ay dadku dareemayaan in qayb kale oo mujtamac ka mid ah ay taageerayaan garabkoodana taagan yihiin waxa ay dareemayaan kalsooni iyo qanaaco buuxda maxaa yeelay taasi waxa ay xoojinaysaa ruuxda mujtamaca iyo mas-uuliyadda sida wadajirka ah loo qaadayo qof walibana waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii ay hawshaasi u qorxoonaan lahayd si kooban marka isgarabsiintu waa shay lafdhabar u ah dhisidda mujtamac is haysta oo xoog badan xoojinta cilaaqaadka bulshada taageeraysa xaqiijinta ahdaafta wadajirka ah kana qayb qaadanaysa horumarka bulshada iyo dhaqaalaha sidaasi darteed waxaa waajib ah in la saro yeelo qiimaha uu leeyahay laguna dabaqo dhammaan waajibaadka kala duwan nolosha mujtamaca waxaa jira habab aan la tiri karin lana soo koobi karin oo uu leeyahay tacaawunka carruurta ayaa isku garabsata sida ay dadka waaweyn isku kaalmaynayaan oo kale iyadoo haddaba tabartooda iyo dadaalkooda isku adeegaya dadaal welibana ha yaraadee waxa uu noqonayaa mid naafic ah oo faa'iido leh hababka tacaawunka ee ay habboon tahay in la sameeyo waxaa ka mid ah garab istaagga waalidiinta iyo in la ajiibo baahiyaha usrada in laga wada shaqeeyo ilaalinta bay-ada iyo goobaha danta guud in la garab qabto jimciyaadka u taagan u adeegidda bulshada in loo kaalmeeyo dadka fuqarada ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo in thaqaafadda isgarabsiinta la nashriyo si looga takhalluso faqriga iyo aafaadka la degay mujtamaca haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay tacaawunka waxaa ka mid ah inuu xoojiyo xiriirka walaaltinimada iimaanka iyo in waqti kooban iyo suurad qurux badan lagu dhammeeyo howl haddii qofka uu keligiis qaban lahaa laga yaabo inuu ku dhibtoodo waxa uu soo muujinayaa awoodda iyo isku xirnaanta dadka maxaa yeelay kuwa isgarabsada waa adag yahay jabkooda tusaale ahaan waa sida usha oo kale oo haddii ay hal xabo tahay waa fududahay in la jebiyo balse waa ay adag tahay jibinta urul badan oo isku xiran waxaa sidoo kale fawaa'idda laga helayo isgarabsiga ka mid ah in lagu gaaro raali ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay allah waxa uu ahaaday kaalmada addoonkiisa intaba uu qofka uu kaalmaysanayo walaalkiis sidoo kalena gacanta allaah waxa ay la jirtaa jamaacada allaah ayaa macooda ahaanaya maadaama uu allaah la jiraanna marnaba ma khasaarayaan guushana iyaga ayay la jirtaa waana kuwa ka takhallusay anaaniyadda iyo in qofka naftiisa uu keliya uu wax la jeclaado mid weliba oo ka mid ah kuwa iscaawinaya waxa uu soo horumarinaya wixii uu haayo si uu ugu horo kuwa kale iyadoo ay ku dheehan tahay jeceylka allah dartii ah iyo iimaan awood leh haddaba isgarabsiga waa un laba nooc oo keliya kuwaas oo kale ah in wanaag iyo alla kacabsi la isku garabsado ama in dembiga iyo xadgudubka la isku kaalmeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الإمام ابن القيم رحمه الله وحا يري تعاونك واللبا نوع إن لا إسكو غربسد وناق إيو ألا كعبسيغا تاس أو أي سوهوز غليسو جهادك أو جد حدود الله أو فنت حقوق دا إيو إن لسي يوددك متيستي arrinkaasina waa kan ay nafareen allah iyo rasuulkiisa ama nooca labaad waa in la isku kaalmeeyo dembiga iyo xadgudubka sida in lagu heshiiyo daadinta dhiig aan bannaanayn ama maal ay qaadashiisu xaaraan tahay ama in la garaaco dad aan garaacis mutaysanin iyo wixii la mid ah kaasi ayaana ah midka ay xarimeen allaah iyo rasuulkiisa haddaba goobaha uu tacaawunka galo waa ay tiro badan yihiin oo waxaa ka mid ah salaadaha shanta ah oo jamaaco lagu tukado iyo jumcada salaadaha ciidda iyo aadaabtooda xajka iyo shacaa'irtiisa guurka iyo weliimada loo qalo uwanqalidda carruurta iyo ajiibidda qofka muslimka ah haddii uu kuu yeero haba ahaatee adoo sooman son sunno ah dhammaan waa cibaadaad ijtimaaci ah oo la ysku garabsado haddaba waxaa jira waxyaabo caqabad ku ah tacaawunka oo hortaagan midda ugu weyn uguna horrayso ee ka mid ah waxyaabaha ku horgudban tacaawunka waa anaaniyadda iyo in aan kheyrka lala jeclaan dadka kale tartanka afraadda ka dhexaysa ee aan wanaagsaneen jaceylka hogaaminta hantida iyo waxyaabaha kale ee dheefta nafeed ah caajiska dadka oo la xasdo tacasubka iyo xisbi jaceylka dadka oo malaha loo xumeeyo kibirka iyo in qofka uu ba-ismoodsiiyo inuu ka weyn yahay kheyrkiisa gabagabadii waxaa habboon inaan iska ilaalino dhammaan sifaadkan caqabada ku ah in khayrka la isku garab istaago islamarkaana aan ku dadaalno wadajirka iyo wada shaqaynta taasi oo ah midda lagu helayo maciyada allaah qofkii uu alle garabkiis noqdana ma jirto cid ka adkaan karta